maamulka degmada kismaayo ayaa waayadii dambe waxay dhirberis ku sameynayeen qaar ka mid a xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo iyo waddooyinka dhex mara magaalada dhirta ayaa muhiim u ah deegaanka haddii dhirta laga jaro deegaanka ama la gooyo waxaa deegaanka u wajahaya abaaro iyo nabaad guur ba-an kuwaas oo saameyn hadhow ku yeelanaya bulshada noocyadeeda kala duwan haddaba waxaa jira dad badan oo dhirta si macno darro ah u jara kuwaas oo bulshada halis ku ah deganaanshaheeda maadaama dhirta ay si weyn u anfacda bulshada haddaba guddoomiyaha degmada kismaayo mudane cabdulaahi maxamed faraweyne oo ka digayey jarista dhirta ayaa bulshada ugu baaqay ilaalinta dhirta isagoona shacabka uga digay jarista dhirta iyo weliba xaalufinteeda bini aadamku inuu deegaanku degan yahay dhibaatada ka ilaaliyo waa shay lagama maarmaana waxaan garanayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilli dabayle saan oo kale u dhacayeen aylaboorka waa la arki waayay oo inay diyaaradihii soo degaanba xataa waxay noqotay khatar waxaa waxaa sababay goof qof geedkii jarayo dhulku isagoo geedaha laaba la garan karaa u jarayo hadda geedihii way soo noolaadeen waxaadna moodaa inay soo fufayaan oo dabayshii dhinacaas ay ka yaraatay geediha sirbaaniya usoo baxayn ay jiraan waa muhiim marka inaynu ka wada shaqayno inaan geedaha la jarin waxaynu u baahan nahay magaalo fiican cagaarino oo samayno magaalo cagaaran oo qurux badan waxaynu u baahan nahay inaynu kulligeen daljilayaal aan noqonno oo aynu wada ilaalinno deegaankeena wada ilaalinno duruufaha xeeran baa ku xeeran sida wasiirku sheegayey dhuxusha isticmaalkaay dee inta la helayo energy way iska soconsa laakiin magaalada wax ku filan baa tii horaaba iska taalla taasaaba la isticmaali karaa mid kuudhaa taalle baaba lasoo jaray oo la keenaa waxyaabahaasoo dhan baa baa la isticmaali kara laakiin waa la isku miisaami karaa waxa loo baahan yahay iyo waxa aan loo baahnayn iyo geedka qalaylkaa iyo hadda waxaaba la bilaabay jiifooyin iyo jeerinley iyo intaas dhexe geedka waxaa laga soo jarayaa labaatan kilomitr waa la soo qaadayaa dab baa lagu shidayaa cidda ku shida iyo magacoda waan haynaa kuwaas aan magacooda hayno annagu hadda erge idinkama ahay annagaa soo qabanayna sharcigaanu keenaynaa baashaasna waa waa ka fujinaynaa laakiin xogtaa muhiima kuwaas xogtooda waana loo keenay wixii aad xoog u weydaan xogtooda keena sidaanu u fulino waad mahadsantihiin mar labaad sida wacyigiinu meel sare u joogo mar haddii laysla garto inaan waxaanu ilaalinno kiisas iyo laba iyo saddexi waa dhacaya muhiim waxaa xaggee u soconnaa in intaas ay noqoto mar haddaynu u soconno inaynu geedaha ilaalinno ka go-an tahay oo aynaan qof qarinayn guushu waa dhowdahada waana gaaraynaa